haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington iyo sahre ciidla nuur
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington qodobada aad caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a gabadh maraykana oo shil aad u halis badan gashay kadibna ilaahay bariday kana soo badbaaday sheekadaasi mucjisada leh goordhow ayaad maqli doontaan waxaa kaloon idiin haya yaa ku laba dhunkaada yaa ku dhowrso haddana yaa ku laba dhunkaada hm cod xalan oo xariir ah waa faadimo axmed yaasiin oo ka mida gabdhaha waayahan dambe luuqda dhaantada looga dambeeyo iyada iyo fanaanka cali dhaanto caawa ayay marti inoogu yihiin barnaamijka caawa iyo caweyska waa tahay aynu ku bilowno mucjiso dhowaanta ka dhacday gobolka maryland ee duleedka magaalada washington gabadh dhallinyaro ah oo maraykana oo iyada iyo baabuurkii ay wadatay ay bridj ka duuleen kadibna webi baaxad weyn ay bartanka u fadhiisteen gabadhani waxay sheegtay inay mar keliya xusuusatay weynida alle isla markaasina ay bariday sidaana ay ku soo badbaaday bal sidii haddaba ay qisadaasi ku dhacday iyo halkay ku dambaysay waxaa inoo haya maxamuud ibraahim cali oo haatan stuudiyaha igu weheliya maxamud haye sahray jiritaanka ilaahay shaki kuma jiro ilaahay wuxuu joogaa meel walbo mar walbana waa loo baahan yahay ilaah laakiin qoftan sheekadeeda aan sheegi doono waxaa sheekadan daabacday wakaalada wararka ee fox news oo ah dee wakaalada warar oo caan ah waa sheeko cajiib leh oo waxay ku dhacday gabar ku nool gobolka maryland oo hadda darisnala ah gabadhaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa morgan lake morgan lake waa gabadh maraykan waa gabadh maraykan madow ah waxay aaminsan tahay diinta masiixiga ama christianitiga morgan lake waxay tiri maalin ayadoo gaari wadata ayaa waxay soo maraysay buundada chesapeake bay ee maryland ku taalo halkaasoo ay u istaagtay in ay bixiso lacagta meesha lagu galo ama lagu maro marka waa buundada dul marta bridjka weyn ee halkaasi mara ha bridjka chesapeake bay kor mara marka iyadoo u taagan inay lacagta bixiso ayaa waxay dhahday waxay muraayadda ka aragtay gaari weyn oo xawaaro kusoo socdo xoog kusoo socdo marka waxay is leedahay gaarigan wuu istaagi doonaa sida adiga u taagan tahay ayuu lacagta u bixin doonaa marka haddaynu dadkaydin dhegaysanaya fahamsiino waxaa jirta waddooyinka qaar bir ay ku xidhan tahay oo lacag aad ku shubaysid yar oo dollar iyo waxaan dhaamina kadibna aad markaa uu isku kaa furayo marka aad ka gudbaysid wadadaas ay ku ogolaanayso inaad gudaha u geshid aad wadadaas si ku sii socotid wayna ka fududahay wadooyinka kale oo mashquulkooda ma badno saxmadaa ku yar saxmadaa ku yar oo dadka waxay jecel yihiin meesha friiga inay iskaga wadaan gaariga mogtahay waa tahay marka morgan lake ayadoo meesha taagan waxay aragtay gaari taraag ah ama gaariyada waaweyne xamuulka oo xawli ku soo socdo waxay is dhahday gaarigan wuu istaagi doonaa oo asagana lacagtan halka doolar uu bixin doonaa kadibna si tartiib ah ayuu buundada ku kormari doonaa waxaa dhacday in gaarigii xawligii u soo socday aanaba joogsaninbo su u soo socday gaarigii wadatay ayuu gadaalka galay ku dhacay kow waa tahay marka waxa ka horeeya ila waa buundee bir ayaa saa u taagan webigiina waa hoos gaarigay saarneed gabadha wuxuu galay webigii jarkiibuu ka duulay wuxuu ku dhacay webigii webigiyuu ka dhacay marka waxay dhahday morgan lake indhahaan isku qabtay dhah mar walba indhahaan kala furo waxay dhahday biyo anoo kusii socdon baan arkaya gaarigii baana ku dhex jirtaa gaarigay ku jirtaa oo suunkii u xiran oo dee waa qof gaarigeeda wadato oo dee nabad usoo baxdeen bay ahayd markaasa intay bridjkii ka dhacday biyihii quustay iyadiyo gaarigii oo isku raran siduu u socday biyihii galay salka ayay webiga u tagtay waa tahay waxaa dhacday marka waxay dhahday biyo ayaa afka iga galay dhahday oo biyaha laqay waxaana dareemaya dhahday in maskaxdayda ay mardhow tagi doonto oo dee aan dhiman doono taas ayaa niyeystay dhahday markiya waxaa igu dhalatay dhahday xasuusta ilaahay subxaana watacaala waxaan dhahay dhahday ilaahayow meeshaan iga saar isla markii waxay dhahday wax mucjisaa igu dhacayo suunkii aan iska furi la'aaye dhahday ee gaariga ee gaariga ayaan iska furay dhahday qof soo fariistay camal ayaa noqday albaabkii gaarigana wuu iga sii furmay dhabaab iska furay way dabaalatay waaban dabaashay dhahday oo waxaaban tegay qarkii webiga waaba kaasba dadkii ii imaado oo isoo raadiyey ama gargaarkii ama degdegii ii imaaday waxay iigu imaadeenay dhahday anigoo taagan qarkii webiga oo gaarigiina salka uu ku jiro webiga marka waxay leedahay jiritaanka ilaahay shaki kuma jiray ayada hadda leed hadday ogaatay waxay ahayd labaatan laba jir oo jaamacad dhiganayso marka habeenkaas waxay dhahday inuu ilaahay jiro waan qirayaa dhahday oo haddana waan ku celinayaa oo waan ku celinayaa waa kii dee suunka iga furay dhahday oo albaabkan iga furay banaankan igey waatay marka morgan lake waxa u warantay warbaahintan fox news ma sheegtay tallaabooyinka dambe iyo waxyaabaha u qorshaysan morgan lake waxa ay samayn doonto ma sheegin laakiin waxay dhahday reerkoodii ayay ku warceliso waxay dhahday aniga waxaan rabaa inaan ku noqdo ilaahay laakiin su-aasha waxay taallaa sida ilaahay ugu noqon lahayd qaabkay u mari lahayd waa waxaan ka warsugeena inay hadda waa tahay caafimaadkeeda iyo kulleyda naxdin qof dhan oo baabuurkii u watay iyo isagiiba intay bridge ka duuleen ay biyo quuseen oo ay webigunta u galeen oo xaalad caafimaad darro mid maskaxeed iyo mid jidhba laga yaaba inay soo gaari karto ma la sheegay markaa morgan lake wax ka soo gaadhay shilkaasi sahraay jaqaf yar korkeeda ma gaarin morganley iyadna waa awoodaha ilaahay awoodaha ilaahay waay marka way ka baxsatay gaarigeediina waa jajabay oo webigu salku u yaalaa
waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii caweyska washington welina waxay noo soo socda qaybtii heesaha iyo hal abuurka oo caawa aan filayo inaynu jiibta iyo jaanta isla heli doonno balse marka hore aan idiin kala baxo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay maryan oo muqdisho soo gaadhay caawana la sheegay in guri caasimadda ku yaalla ay u hoyatay
habartii iyo maryan baa barbar isu taagay qofba waxbaa u darane waxay maryan aad ula yaabanayd magaalada weynaanteeda nalal badnaanteeda baabuur badnaanteeda gaar ahaanna kuwa yaryara ayaan weligeed horay u arage meelaha dusmaynayay markii mid meelaan u dhoweyn soo maraba habartay inta dhanka kale ka marto qabsataa maryan oo aad kirishbooygii ugu cilqabo ayaa waxay sii raacday habartii in cada markay sii lugaynayeen bay tagsi habartii la hadashay soo fuula ayaa tagsiilihii yidhi dhaqdhaqaaqa tagsiga iyo raacistiisu waxay aad u cajabiyeen maryan indhasarcaad baa usii kordhayay marba marka ka dambaysa tagsiilihii oo qaadan la qoftan xaalkeeda baa mar dambeo cabbaar la socday inta habartii jalleeca yidhi sidani ma idinka dhabbaa mise anaad iga gadaysaan saad rabtid ka dhigoo meelahaas noo jooji habartii baa tidhi ka dhigtaye gabadhan ma baran karayaa waana iga dhabe ogsoonow maxaa yeelay weligeyba waxaan baadigoob ugu jiray qof tan oo kale ah tagsiilihii oo qoslayaa yidhi waa laydinku yaqaan miskiin aad faylagoysaan dabadeedna markaad isku dartaan durfigeeda meelahaas isaga turtaane adoon waxba cidla ku xiiqin hool lacagtaada habartii oo ku dayaysaa hadalladaa tidhi maryan iyada ninka baabuurka raaxada badan watay aad buuba ula hanaansanaa xodxodashadiisana kamayba dayriseen sida niyadeeda ku badan walowba hadallada kulule habartu u dhiibtay dhiilo geliyeen baabuurkii baa laga degay meeshay ku socdeenna aad ugu dhoweyd bay u sii tallaabsadeen wuxuu ahaa guri habarta saaxiibteed leedahay oy magaalada kaga soo degto maryan awalba way iska malaynaysay in xamar ahayd meel ka heer sarraysa meelaha kale iyadase waxaa wax kasta kaga meelay waxay mari doonto iyo sida arrinteedu isugu soo luga duwan doonto aragtay in habrahani yihiin kuwa inta da' jooga gablan ah booyaalow may adigaba ku dhalaan oo ilmo kaa dhigtaan bay iskula hadashay iyadu may hadale hadallada habraha unbay dhuuxaysay faadumaa aad u danaysay faanka maryan la faaniyey inkastoo yan sii hadalla hoos bay iska tusaysay danayntaasi hadalkiibaa inta caadiga ahaa xirmay la wada seexday maryan oo weli go'ii ku duuduuban baa meel salli loo dhigay habrihiina sariiraa lagu kala seexday maryan kamay deyrinayne way mahadinaysay salliga shamiitada yaale aan birkinta lahayn dhag baa hurdo iyo daa lala yidhi waagii baa baryey ka hor intaan islaamihii kicin ayaa maryan kacday iyadoo u adkaysan weysay dhawaaqii iyo gariirkii dheeraadka ahaaye magaaladu markay toostay bilaawday meelay aado iyo waxay qabatay garan weysay inkastoy kacday hurdadiina ka bardaday meesheedii bay iska luqma laabnaatay iyadoo isha uun guluc ka siinaysa ilaa habartii guriga lahayd inta toostay sare kacday oo inta dowladda dibadda u baxday inan u shaqaynaysay iyadu kol hore quraac samaysay jikadana dhex fadhisa u tagtay kuna tiri naa laba qof quraacdood degdeg u samee dib ayay isaga soo laabatay markay hadalkii u sheegtay waa la wada kaagacay quraacdii baa loo soo wada fadhiistay intii la cunayey baa si fiican laysu wada eegay habartii guriga lahayd waxaa ku sii weynaaday maryan quruxdeeda inkastoy si ahayd bushintay hoos uga qaniintay xaliimo oo iyadu ah qof mushtarahoo rabta inay inta degdeg wax u iibsato laabato baa mar alla markay quraacdii cuntay inay baxdo isugu alaab duwatay waxay istustay inay maryan ciidan ahaan u kaxaysato haddana badownimadaydii bay xasuusatay ilaa ay kaba baqday oo istira armayba kugu dhimataa baabuurino meelahaas ku jirtaa inay meesheeda uga tagtay goosatay iyadoo boorsadeedii gacanta ku sidata dhaqaaqna u taagan bay tidhi faadumo anigu meelihii wax lagu iibin jiray baan soo marmarayaa waana soo qada doonanayaa inanta ha sii joogto qadada haddaad kowda i weydaan iska qadeeya naa adna reerka la sii shaqee faadumo aad ugu faraxday inanta loo cidleeyey dan weynna kaba lahayd baa sidii qof wuxuu rabay si sahlan u helay inta kor u booday tiri haa waa yahay xaliimo aniga naftaydaa mardhow inaan baxo u baahan xaliima iridday ka sii booday meeshiina waxaa isugu soo haray faadumo maryan iyo inantii kale adeegaysay
waa hagaag toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonaa bal maryan iyo waxa ay maamada guriga lihi ka rabto waxaad moodaa inay si aada ula dhacsan tahay haatanse waa qaybtii heesaha waryaha v o weda maxamed faarax shire ayaa dhowaanta maruu booqday magaalada jigjiga wuxuu kula kulmay dhallinyarada waayahan dambe dhawaqooda dhagaha lagu culo ee dhaantada ku luuqeeya waa cali dhaanto iyo faadimo axmed yaasiin ugu horrayn shire waxa uu weydiiyey cali dhaanto bal taariikhdiisa oo kooban waxaan soo kusoo biiray fanka kii kii baan bilaabay taariikhda yurubiyaanka waxaana ka bilaabay jishiya dhexdeeda waxaan ku dhashay gobolka goday degmo ka mid oo cadaada la yidhaahdo waxaan kusoo barbaaray halkaas iskuulkay dugsi hoose halkaasaan ku dhamaystay dugsi sare sagaalaadki waxaan ku dhigtay ilaa goday tobnaadkii waxaan ku qaatay gobolka hargeyle iminkana jigjigan ka dhaantay
faaduma axmed yaasiin faadimo degan adiguna sidoo kale fanka waxaan kusoo biiray labada kun iyo labayo tobankii waxaanan u dhashay dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida gaar ahaan caasimadii jigjiga run ahaanta halkaasaan ku barbaaron iskoolka ka dhigtay qaaday wadaninimo inaan dhaqankeeni hidihii hoos yaalo aan kor u qaado dhaanteeyo kana dhex dhaanteeyo jijiga dhexdeeda aadid u mahadsantiin waata cali dhaantooyinka markaad qaadaysaan bal ka waran maxaad dareentaan
dhaantooyinka markaan qaadayno waxaan dareennaa hadba masraxa siduu u yahay macnaha haddii laga hadlayo mar farxadeed baa jirta in inta barnaamijyada la dhigo farxadda de shacabka annaga aan la qaybsano baa muhiima mar walba heesaha anagana de kolba heesba dareen bay muujinaysaa hees calaacala hadii aad qaadaysid dareen calaacaleed baad muujinay laakiin su-aasha waxay tahay caliow adiga markaad dhaanteynayso eed maslaxa taagan tahay ma maska dhaanteynaysaa mise mise adiga qudhigaagu waad waad dareemaysaa hawshaas maya maxamedow waa farxad weeyaan waayo fanku sidiisaba waa farxad buu ka samaysan yahay faadimo degan dareenkaaga markaad maslaxa taagan tahay ka waran adigu wallaahi masraxa markaan taagana shucuurtayda ma koobi karo run ahaanti waayo dhaqanka iyo hidaha waa dhaqan hidiya soomaaliyeed run ahaan waqtiyo aan ka gudubnay hadda laakiin aan cusboonayno inuu kor oo u kaco aan ku fikirnay farxadayda wallaahi ma koobi karo run ahaanti waxyaala badan baan ismoodaa matalaana faaduma ma dhaqankaad idinku marka ka ciyaartaan oo keliya mise mise waxaa jiro howlo kale oo aad ka shaqaysaan run ahaantii wallaahi gabdho dhaqanka ciyaara way jiraan laakiin anigu waxa aan ku galay marka hore fanka inaan dhaantaya waan dhaantaya waanan jebiyaa run ahaantii haddana aad farxadda ugu faraxsanahay inaan dhaqanka jebiyo shukran waa tahay cali adiga iyo faadimo degan waxaa jirta hees dhaanta cajiib oo isla qaadeen haddaad dhegeystayaasha maqasisaan dhaantadii oo kale yaa ku baashaali oo kale ahayd annabuurta korah bareergelda jinjiiray heesla boodi bulshadu ma isla beesheeniba yarkambidkow bildhaantaada waa loo bogay hunabeelow badiyo mabiyay ka dhure nahuna yaa ku baashaaliyo yaa bilaadey ku dhahaalabidow bashiihirow mabaariide xaalay ekambiiri madumaray mabaariide xaalay yaa ku baashaaliyo yaa khibeelow ku dhaha
allahayow kushiiga baaltukaadkaaga qaadaad nimaad beegsataana ku bari baar cali allahayow kushiiga baaltukaadkaaga qaadaad nimaad beegsataana ku bari baar cali ya bilaaday kudhahuna baxsan biri madumaray mabaarida xaledegambiri madumaray mabaariday xaledhuna yaa kubashaaliyo ya bilaaday kudhaha
heesiina heesaha kamid cali fankaaga adigu majigjiga keliyaad ka ciyaartaa oo ka heystaa mise goobaha kale ee gobolka iyo weliba dalka qeybihiisa kale
jigjigabase maaha mar haddii aan fanaan nahay meel walba horta luuqadana ku heyseen af soomaaliga meel walba ay soomaali joogto fanaan baan u nahay meel walba taageerayaashanadu joognana waan jecel lahay inaan qancino meel walba oy jiraan inaan ugu tagno habi ku yihiin waan jecel lahay wuu jiraa safaro dhaadheer oon baxay baa jira oo yurub yaa soo wareegayay kuwa kasii dhaadheer oo laga yaabo inaan maraykan iyo australia tagana waan jecelahay hadda hadwaa la yidhaahdo waxaana jeclahay inaan tuur kaa ka dheerna soo sameeyo meel walbana waan tegayna degan adiga calidhaanta ka sokow faniinta kalama la haystaa mise ha run ahaantii waan la dhaanteeyaa fanaaniin aad u badan run ahaantii mid haddaan kasoo qaato sida axmed budul oo kale waan la dhaanteeyaa dhaantada waxaan la qaadaa yaa ku dhankaba yaa ku laba dhunkada run ahaantii yaa ku laba dhunkada yaa ku dhowrso haddana yaa ku laba dhunkada yaa ku dhowrto haddana yaa ku saadax dhunkada muudiyey dhaylado iyo dheehaaga wacan aanan dhuubteen haddaan isku dhaayeen dulki qore
inta kula tago dhibtayaa ka dugsada yaa ku dholdholiyo dhibtayaa ka dugsada dhibtayaa ka dugsada yaa ku dholdholiyo dhibtayaa ka dugsada
adduunyaduba waa labadaas ma saddexowda xataa saddex jeer yaa ku dhugay afar jeer yaa ku dha cali heesta yarta dheer oo kale dareen intee leeg ay heestaasi ku gelinaysa adigu niyow dhaantadaasi aad bay bulshada u jeceshay aniguna aad baan u jecelahay waana dhaanto aad iyo aad u qiimo badan yarta dheer ay hada dunta mari lahayd sida dheeftan caloosha ku dhigan lahaa meel loo dhaafin lahaa meesha
asida dhalka ilaaca ama dhaysta daruuta dhacyareyga yahaygu way ku dhowranayaano naguma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye dhole kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda mees qabsanaaye halaale afka dhuuxu shariya dhaamanaada marka dhahowray oo dhiguba qooli taage
yarta dheer maqasa maxay tahay ma howl abuurba horta soomaali badanka say u jecleen markaad tirahda nin markuu guur anigu markuu guurdoon yahay markaad tirahdo niyo gabar sideed jeclaan lahayd wax ku dhihi gabar dheer oo qurux badan oo lagu dheer baa niyo readariya kuley moogtahay degan degan degan gabdhahaas ragga ma jecel yihiin kulata adigu run ahaantii haa haa waxa weeyaan eh, gayaanku siday doonaanba ha noqdaan way isxiiseeyaan waa wax suurtagal gabdhaha gabdhaha haddaan u dhexgelina waxay jecel yihiin nin madow oo xoog badan oo cali dhaanto en, ugu dambeyntii en, jiraan heeso cusub ama dhaantooyin cusub oo iminka gacantaad ku haysaan oy dadka sugayaan ah dabcan alban cusub bay hadda gacanta ku haya xoogaa ahaan sidana warkeen warkeenta wallahi anaan xoogaa inaan gacanta ku yar hayo mar dhow laakiin waan sii deedi doonaa insha allah hadduu alla yidhahdo albanka magaciisana yaa ku baashaaliyo baa layidhaha. abaaba yaa ku baashaaliyo warteeda masu tahay degan adigu en, ka waran en, maxaa noo soo socdo ay dadka filayaan Eh, run ahaantii bulshadu waxaa iiga sugtaaba waa alban jacayl oo hadda wax yar ka dhiman yahay ninku ilaahay gaadhsiiya inaan soo bandhigan
garta dhuuban dhaabankeeda dheeha saaran dhaafi maayo waaba dhugan gartu bilicsama oo bidhaan fiicana ma bidhaala tayoo loo bishaaraynayaa
inta boqola iyo wiil barbaara noolaada beeldaajiyo kala bixi lahaa heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii cawayska washington waa inooyo toddobaadka dambe iyo mid kasii xiiso badan inta ka horraysana sidaa iyo caweys wanaagsan biladya ku xidho ragaya ka boqrada
wahalyowgii aad igu beertay iyo wadna biinlihaa igu waacaan balwada
balantiyo ahdiga bajinaayo boqolahan sanaan bari ku ahaa
bari iyo galbeed aadanka baafiyo baadidanka waxaan filayaa inaad si weyn aad ugu raaxaysateen islamarkaana aad ugu caweyseen barnaamijka caweyska washington waxaana la socodsiinaysay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a